habeen wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa jimco bisha abriil ay tahay labaatan iyo lix sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaannu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka waxaa ugu waaweyn maanta madaxda bulshada muslimiinta ee dalkan australia oo mar kale cambaareeyey sida dowladdu ay uga jawaabtay weerarkii mindiyeynta ah ee ka dhacay kiniisaddii magaalada sydney rosy bati oo hore u qaadatay abaalmarinta australian of the yeer ayaa ku baaqday in guddi qaran loo saaro rabshada qoyska ee gobolka new south wales madaxda bulshada muslimiinta ayaa mar kale cambaareeyey jawaabtii ay dowladdu ka bixisay weerarkii mindiyeynta ee lagu qaaday baadari ee ku sugnaa kiniisad ku taala magaalada sydney rami abdusuldaan oo ka tirsan australia national imams council ama golaha imaamada qaran ee dalkan australia oo u hadashay bulshada muslimiinta ayaa dhaliishay waxa ay ku tilmaantay siyaalaha kala duwan ee dowladdu ay u wajahday labadii weerar ee ka dhacay sydney oo mid uu ahaa dukaanka weyn ee bondi junction westfield iyo mindiyeyntii ama tooreeyeyntii lagu qaaday baadariga xaafadda weykli kiniisadda ku taalay xildhibaanad laga soo doorto kursiga galbeedka sydney ee fowler la yidhaahdo dai lee ayaa iyaduna sheegtay inay dadka degan xaafaddaasi weykli la hadlaysay wixii ka dambeeyey mindiyeyntii baadariga ee kiniisadda sydney shan iyo tobankii abriil waxayna warbaahinta u sheegtay in dhallinyarada yaryar ee bulshadu ay hadda wajahayaan cadaadisyo badan oo uga imanaya dhanka baraha bulshada bill shorton oo ah wasiir ka tirsan xisbiga laybarka ayaa dhaliilay milkiilaha barta bulshada ee x elon mask ayaa dowladda australia ku eedeeyey faafreeb gaar ahaan markii maxkamadda federaalku ay go-aamisay in la qariyo ama laga saaro bartaasi mindiyeyntii baadarigii sydney ee weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid argagixiso tan ayaa imanaysa iyadoo baadarigaas la weeraray mari mari emmanuel uu markii ugu horreeyey hadal jeediyey wixii ka dambeeyey markii la tooreeyey isaga oo sheegay inuusan ka soo horjeedin in fiidiyoyadaasi ama muuqaalkii laga duubay weerarka isaga lagu qaaday ay ku sii jiraan baraha bulshada hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan australia peter dutton ayaa dhankiisa sheegay inuu ku raacsan yahay guddoomiyaha e safetyga go-aankii ay ku sheegtay ama ku dalbatay in waxyaalahaasi lagaga saaro baraha bulshada laakiin waxa uu doqonnimo ku tilmaamay in dowladdu ay fisho in muuqaaladaas laga saaro dadka caalamka oo dhan ka daawanaya laakiin isagu uu ku raacsan yahay in australia laga saaro rosy bati oo hore ugu guulaysatay abaalmarinta australian of the year ayaa ku boorisay dowladda gobolka new south wales inay ka fakerto inay aasaasto guddi qaran oo loo saaro arrimaha rabshada qoyska ama waxaa loo yaqaano domestic violenciga chris mins oo ah premierka gobolka new south wales ayaa isagu bilaabay dib u eegid lagu sameynayo arrimaha domestic violenciga iyo shuruucda dadka lagu sii daayo damaanadda kadib markii molly tisherte oo labaatan iyo sideed jir ahayd la sheegay inuu dilay nin ay la saaxiib ahayd ama ay wada socdeen dowladda victoria ayaa sidoo kale iyaduna samaysay guddi qaran oo loo saaray arintaasi family violenciga waxayna aqbashay dhammaan laba boqol iyo labaatan iyo toddoba talooyina oo guddigaas uu soo saaray sanadkii lasoo dhaafay dukaanka weyn ee woolwort ayaa la ganaaxay hal dhibic laba milyan oo dollar kadib markii dukaankani uu qirtay inay ku guuldaraysteen inay shaqaale u shaqaynaya siiyaan lacago xaq ay ugu lahaayeen fasax ama waxa holidheyga la yiraahdo oo gaaraya hal milyan oo dollar lacagtaas ayaa ka maqnayd baa la yidhi kun iyo laba boqol oo shaqaalaha dukaamadaasi uga shaqeeya gobolka victoria dukaankan weyn ayaa wajahayay ciqaabta ugu weyn oo ah ganaax aada u ballaaran oo gaarayay toban bilyan oo dollar laakiin xaakimad maxkamad ku taala magaalada melbourne naharan warda ayaa jimcadii maanta ahayd ogolaatay in ganaax ka yar kaas uu yahay mid ku habboon codaririntii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in liberal national partiga oo mucaarada gobolka queensland uu hadda cagta saaray inay dhici karto inuu ku guuleysto doorashada soo socota ee gobolka queensland iyadoo taageerada loo hayo dowladda xilka hadda haysa uu aad hoos ugu dhacay codaaruurintan ay samaysay shirkadda ugof ayaa muujinaysa in marka labada xusbi laysu fiiriyo waa leybarka iyo isbahaysiga taageerada lm b oo mucaaradka ay labo boqolkiiba korortay oo hadda ay gaartay konton iyo lix boqolkiiba marka loo barbardhigo codaaruurintii u dambeysay ee la qaaday bishii oktoobar tan ayaa loo barbardhigayaa afartan iyo afar boqolkiiba codbixiyaasha oo taageersan dowladda kadib markii dad ka badan kun qof oo codbixiyaalah su-aala la weydiiyey intii u dhexaysay bishii abriil sagaalkeedii ilaa isla bishaasi toddobiyo tobankeedii maciishadda cirka isku sii shareeraysa caafimaadka iyo dembiyada ayaa ah baa layidhi arrimaha ugu waaweyn ee codbixiyaasha reer queensland ay eegayaan doorashada soo socota ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan australia scott morrison ayaa dadka la wadaagay in uu daawooyin u qaadan jiray walaac ama walbahaar intii uu xilka ugu sarreeya dalka hayay mr morrison ayaa arintan waxa ay ka mid tahay buug uu soo wada oo uu qoray waxaana uu la qeybsaday joornaalka the australian halkaas oo uu ku qoray in uu soo maray xanuun iyo dhibaato aada u ballaaran intii uu hayay xanuunkaasi walaaca ama waxa anxietiga loo yaqaano intii badnayd intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu aada uga baqayay inay aada uga sii darto haddii uusan daawo isticmaalin qareymada harvey winstein ayaa u dabaaldegay go-aan lagu tuuray xukun ninkaasi lagu riday labadii kun iyo labaatankii isagoo lagu eedeeyey kufsi iyo falgaboodyo haween lagula kacay tan ayaa imanaysa iyadoo dadkii aasaasay dhaqdhaqaaqii loo bixiyey meto iyo dadkii ka badbaaday tacadiyada ama kufsiga ay markaasi aada uga caroodeen xukunkan iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo dib loogu qaaday dhaqdhaqaaqoodii shir jaraa'id oo ay qabteen qareemada winstein arthur idala ayaa ku tilmaamay go-aankan inay maalin weyn u tahay dalka maraykanka waxaa suuragala ayaa la yidhi in xiriir uu u dhexeeyo vitamin d-ga iyo in difaaca jirka qofka uu isaga difaacayo kansarka uu markaasi sii hagaago ama fiicnaado tan ayaa laga soo xigtay daraasad cusub oo la sameeyey daraasaddan ayaa ogaatay in jiir la ogaaday in markii vitamin d la siiyey ay taasi dhiiro gelisay ama samaysay inay kordhaan ama kobcaan bakteriya caloosha ku dhalata nooc ka mid a taasoo xayawaanka siisay difaaca jirka oo uu isaga difaaco xanuunka waa kansarke saadaasha hawada brito sabtiye magaalada beth inta badan waa cadceed iyo shan iyo labaatan digrii adhalayd waa qayb ahaan daruur iyo labaatan melbourne waa qayb ahaan daruur iyo sagaal iyo toban sydney waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo saddex digrii brisbane roobab iyo labaatan iyo afar halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah